wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan maxamed xaaji aadan cilmi ayaa xiriga ka jaray masjidka birul waalideyn oo laga dhisay degmada lix iyo labaatanka juun ee magaalada hargeysa munaasabada xirig jarka ayaa waxaa wasiirka ku wehlinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan culamo udiin iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada hargeysa maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan iyo qaar ka mid ah culammada goobjooga ahaa munaasabadda ayaa u duceeyey xaaji cali yuusuf diiriye oo waqfay masjidkan masaajidka waxaa la yidhaha biru waalideyn waalidkii baa loo waqfay niman muxsiniina ilaahay khayra siiyo oo duca u baahan ayaa maaragtay masaajidka u waqfay waalidkii baana waqfeen dardaaran hooyo ayaana lagu waqfay masaajidkaa ilaahay haka abaalmariyo waalidkiina allah gaadhsiiyo aamiin dhaha alxamdulilah markaa waxa weeyaan horta masaajidkani marxalado badan soo maray marka hore horta anu laba garab baan ku duulayaa garabka hore waxa weyaan shirkaddii aan anigu mas-uulka ka ahaa elmis insha allah ilahi wuxuu karsiiyey qoladiina inay saddex guriyo halkaasa oo mustambeedka oo ah culimmada ah masaajidda insha allah aan camirno kanna waxyaabaha ka dhimanee kale hadday markiis cilmiya tahay iyo wixii la halmaalaba aynu insha allah garbaha isku qabsanno sheekh kamaalna waxaan ilaahay uga baryayaa in mas-uuliyadda ilaahay ku asturo kolley dadka garab taagan ee kaaga dhow baan nahay waan la geejinaynaa waa kala shaqaynaynaa waa ku caawinaynaa insha allahu tacaala cilmiga iyo cibaadada masaajidka lagu camirayaba sheekh cali masaajidna ilaahay khayr badan ha ka siiyo dadaal badan buu u galay orod badan buu u galay ilaa hadduu ugu jiraa waa khayr badan oo kuu soo kordhay iyo ayaan badan baan leenahay intii kala shaqaysayna waa u ducaynaynaa allah barakeeya bayn leenahay dadka waxa weeyaan dhisay ee lacagtoodii iyo hantidoodii ku bixiyey iyo dadkaa dhulkii bixiyey iyo inta ka shaqaysay iyo jinaarkii nashqada iyo dhisaynkaa uu sameeyey intaba ilaahay subxaana wa tacaala allaha barkeeyo
inta waxa weeyaan maalka gashatay ama dhulka gashatay ama si kale uga shaqaysay ama aqoon kaga shaqaysay iyagana ilaahay baynu u weydiinana ilahay inuu ka abaalmariyo oo waxa weeyaan runtii ilaahay baa waafajiyey man banaa masjida lilaahi bana lahu lahu beyta fi ljanna ayaa ku filan qof isagoo nool bushaaradii ilaahay nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam u sheegay isagoo nool ku yididiilanaya waxa weeye runtii waa waafajin ilaahay waxaynu le ilaahay subxana wa tacala uga baryana inay sidaa ahaato ilaahay uu gurigiisa jannada uuga dhiso intii dhistay iyo intii dhulka bixisay iyo intii ka qayb qaadatay dhammaanba
masjidka biril waalideyn ee laga dhisay degmada lix iyo labaatanka juun ee magaalada hargeysa ayaa qeyb ka noqon doono goobaha cibaadada ee degmadaasi